gudoomiyaha gobolka jubbada hoose oo xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xafiiska joogay iyo waxaa markaasi u qorshaysan ee uu doonaya in markaasi uu wax ka qabto xasan cabdi guure gudoomiyaha gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in gobolka uu door muhiim ah ka qaatay wadashaqaynta degmooyinka gobolka iyo maaraynta daadadkii roobka deerta iyo fatahaadii webiga jubba ee dhowaan ku dhufatay deegaanihii degmooyin ka tirsan gobolka gobolkan siaad ogtahay waa gobol ka kooban lix degmo lixdaa degmo oo kala ah degmada kismaayo degmada afmadoow dhoobley xagar iyo badhaadhe iyo jabaaba runaantii howlo badan baa ka socda intuba intii aan anigu hadda yimid waxaa weeye magaalada kismaayo ilaa iyo duleedka magaalada jamaame iyo wixii fatahaadihii iyo waxyaabihii halkan ka jiray iyo wixii kale oo aan gaadhsiin karo ama dhoobley ama meesha liyada badhaadhe waxyaabahaas ayaa jira oon ka shaqeynaa oo mataqaanaa habnolooleedka mataqaana ama raashin ha noqoto ama mataqaanaa ha noqoto waxun u baahan daily food u badan ayaan ka shaqeynay isku xidhka iyo wada shaqeynta degmooyinka iyo gobolka iyo shaqooyin noocaasa ugu badan shaqooyin badan oo la xiriira amniga shaqooyin badan oo mataqaanaa barakacayaasha iyo dadka mataqaanaa fatahaadaha biyaha ay soo barakaciyeen dadkaas iyo howlahaas ayaa jira oo mataqaanaa intii uunay biyaha iyo fatahaadu socdeen waan dhex soconnay waana arkayna wixii loo helo oo mataqaanaa ama raashina ama teendhooyina ama shandarawooyin ama wixii waxqabada intaas waanu gaadhsiinaynay waana ku dhex jirnay ilaa haddadaa la jooga baan mar walba tagnaa hadda u dambeysay waxaa la tagnay oo maalin dhaweed soo furnay guryo laga dhisay halkaas oo boqol iyo toban iyo samtig ahaa oo laba hay-adood ay dhiseen oo dadkii barakacayaasha ahaa ee deganaad dalxiiska loo raray